iyadoo weli hastarahayana baaqyadii lanjiidii ay beelaha soomaaliyeed ee dalka qayb ku mid a ka dagaalamahayana kaasoo dad badan iyo kaa mudan islamarkaana abuurtay baraka amni daro iyo walaac guud inuu saameyn xun ku weelada nololo bulshada soomaaliyeed dhalinyarada gobolka shabeellada hoose iyo kulan iska qoyan degmada afgoy weliba ku hadalena dagaalo beeleedada dalka ku dareera iyadoona ka baaqeynta la roojiya dagaaladaasiya maadaama dadkanka badanka amowda ama ka dhaawacmaayo iyin dhalinyara islamarkaana waliba iyo ka taliyana inta dhalinyarada ku shaqayta sidii nabad waarta landiiri lahaayeen waxaan isu imaanay baaq ku aadan baaqyadii horey ay u direen odayaasha dhaqanka haweenka bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan kaasoo ku aadanaa joojinta ama baaqa loo jeedinayo inay joojiyaan olaada ka socota gobollo ka mid ah dalka soomaaliya run ahaantii anagoo ku hadla anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha hoose baaqeeni maanta wuxuu ku qatamay annaga iyo dhallinyaradii degmada afkuuya weliba oo aan kulanka la qaadanayba ujeedka u ahaa in baaq nabadeed aan wada dirno annagoo togeder ama wada soconna kaasoo ku aadan in maxaa la dhihi jiray baaq nabadeed aan u dirno dadka walaalaha ah ee diriirta ku dhex marayso qaybo ka mid ah dalka soomaaliya walaalayaal saan wada ognahay oo soomaali ay horey u sheegtay wiil dagaal wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho sida hadda madaxda nooga sarraysa dalkana ay sheegeen qof walboo dagaalkaas ku dhintaa maxaa la dhihi jiray inuusan wax riisan ama sababa inuusan ku dhimanin diinteenna sidaasoo kale ay maxaa la dhihi jiray ay noo sheegtay qofkii qof muslima dila inay dembi kabaa'ir tahay ama dembiyada ugu waaweyn ay tahay marka annagoo taas ka ambaqaadayna waxaan maantay codkeena ku biirinaynaa qof walba oo nabadda jecel ha noqoto odayaal dhaqan ha noqdaan maxaa la dhihi jiray haween ha noqdaan maxaa la dhihi jiray dhallinyaro ee ku kala nool daafaha soomaaliya meel walba ay ka joogaan waxaan codkeena ku biirinaynaa in maxaa la dhihi jiray baaqaas nabad ah nalala qaato kulli saakii maanta waxaan u taagannahay oo meesha isugu imaana waxay tahay inaan baaq nabadeed u jeedino annagoo ah ururkii dhallinyarada degmada afgooye colaada dalka ka socoto taasoo micno badan yeelatay sanadkan bilowgiisa midkaan ilaa iyo oo aan ku jirno january labada bisha marka waxaan rajaynaynaa dhammaan oo baaq aan uwada diraynaa guud ahaan dalka meel walbo ay ka socoto dagaalada sokeeya soomaalidu waxay tiraada sida guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha hoose mudan yuusuf cali oo uu sheegay dagaal wiil unbaa ku dhintay wiil kuma dhasho marka waxaan rajaynaynaa oo baaq dheer cod dheer aan u diraynaa ka maamul ahaan ka dhallinyaro ahaan annagoo ah degmada afgooye waxaan rajaynaynaa wacyigelintaas inay wada qaadan doonaan dadka walaalaha ee ku dagaalamay saaka colaada ka taagan dalka guud ahaan iyo gaar ahaan degmooyinka gobolada dhexe waxaan rajaynaynaa insha allah dhankaas iyo nabadda in la wada qaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim annagoo ah dhallinyarada degmada afgooye waxaan baaq nabadeed u diraynaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobolada waqooyi iyo gobolada dhexe ee soomaaliya oo dagaalada iyo diriirta ay ku dhex mareen waxaan leenahay dagaal wiil baa ku dhinta maaha ee wiil kuma dhasho marka aan joojino dagaalada iyo waxaan leeyahay iyo aan qaadano nabadda insha allah waxaan ahay dhowrka dhallinyarada afgooye degmada maanta halkaan shir waxaan ku qabanay walaalaha iyo guddoomiyaha degmada afgooye halkaan baaq nabadeed waxaan ugu dirayaa colaadaha iyo dhibaatada taalo in lagala dumiyo waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada degmada afgooye waxaan halkaan baaq ugu dirayaa walaalaheyga sida sheegeen hadda inay colaada iyo nabad nabad inaan helno oo colaada lagala daayo waxaan ku baaqayaa colaada in la damiyo oo nabadana la qaato goboladanka badan dagaalo beeleedadii ku dheenga dabyaaqadii sanadkii lahdhaafi weliba ku mid ah gobolka shabeellada dhexe hiiraan galgaduuda muduga qeybo ku mid ah maamulada s s k khaatumo iyo somalilan iyo gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed soomaaliya